magaalada garoobe ee xarunta maamulka puntland ayaa weliba lakadaha furay diiwaangelinta oodbixiyaalka golaha deegaanka ee degmada garoobe iyo deegaanada hooskooyen ee gobolka nugaala wasiirka arrimaha gudaha puntland ee maamulka degmada garoobe iyo odayaal dhaqmeed iyo marti sharaf galiya gobroku haayanga furitaanka diiwaangelinta oodbixiyaalka golaha deegaanka gudoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed saciida iyo ku hadalay ahmiyada yeelata golaha deegaanka waxaa maanta sharaf weyn oo ah inaan daafuro oo aan joogno daafurka caasimada dowladda puntland ee degmada garoowe oo ah degmadii ugu dambeysay stagekan oo aan maanta furayno diiwaangelinta codbixiyayaasha puntland sida aada la socotaan waxaan bilownay diiwaangelinta codbixiyayaasha shantii bishii janaayo sanadkan aan ku jiro ilaa iyo maantana waa ay socotay ilaa soddon iyo saddex degmo ayaa maanta waxay isugu jiraan degmooyin dhammaaday oo diiwaangelinta ka soo dhammaatay iyo degmooyin ay ka socoto ilaa sideed degmo ay socoto iyo ilaa inta kale oo diiwaangelintooda ay soo gabagabowday loona soo xiray diiwaangelinta codbixiyayaashu waa xaq dastuuriya oo muwaadiniintu ay iska leeyihiin siyaasadna maaha qofna ma laha ujeedka iyo hadafka laga leeyahay waxa weeye markay isdiiwaan geliyaan muwaadiniintaasu si xorriyadooda ah oo aan qasab lahayn oo qof walba joyskiisa u leeyahay isu diiwaangeliyaanna inay berri cidda ay iyagu rabaan ama u arkaan inay tahay cidda ugu habboon ay codkooda siiyaan iyadoo aan sumad kale lahayn waa fursad muhiima oo dastuuriya oo muddo afar iyo labaatan sannadooda soo socotay lagu bilaabay dadku inay isdoortaan axadigii lagu dhisay puntland intii ka dambaysana maalinba wax lagu soo darayey xuquuqda dastuuriga ah
wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid iyo usuundhinigi kiishay goobta ku hadaliya waa maalin kaloo muhiimaah oo taariikhi ah inaan maanta halkaan u soo gabagabayno ama ku daafurno degmadii ugu dambaysay oo u diyaargarowda diiwaangelinta golayaasha deegaanka gorowe waa degmadii soddon iyo afraad waana degmadii ugu dambaysay gobolka mudug baa socdo maalintii saddexaad maanta socda godob shiraanna way socotaa waa maalin muhiima runtii waana bogaasinayna